yeshuuca cutubka afraad dadka israa'iilow rabbiga ereygiisa maqla waayo rabbigu dacwad buu la leeyahay dadka dalka deggan maxaa yeelay dalka dhexdiisa laguma arko run ama naxariis ama aqoonta ilaah toona innaba wax kale laguma arko dhaarasho been ah iyo axdijebin iyo dilid iyo xadid iyo sino mooyaane way soo farabaxsadaan oo dhiiggelid baa dhiiggelid ku xigsata oo sidaa daraaddeed ayaa dalku u barooran doonaa oo mid kastoo dhexdiisa degganuba waa macluuli doonaa oo xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo xataa kalluunka badduna way wada baabi'i doonaan laakiinse ninna yuusan murmin oo ninna yuusan mid kale canaanan waayo dadkaagu waa sida kuwa wadaadka la murma oo adna maalinnimo waad turunturoon doontaa oo habeennimona nebigu waa kula turunturoon doonaa oo anna hooyadaa waan baabbi'in doonaa dadkaygu waxay u baabba'aan aqoondarro daraaddeed aqoonta aad diidday aawadeed ayaan adiga kuugu diidi doonaa oo innaba wadaad ii ahaan maysid maxaa yeelay waxaad ilowday sharcigii ilaahaaga oo aniguna waxaan iloobi doonaa carruurtaada sidii ay u tarmeen si la'eg ayay iigu dembaabeen haddaba sharaftoodii ayaan ceeb u beddeli doonaa iyagu waxay quutaan dembigii dadkayga wayna jeclaystaan xumaantoodii oo waxay ahaan doontaa in wadaadku noqdo sida dadka oo kale oo jidadkooda waan ciqaabi doonaa oo falimahoodana waan ka abaalmarin doonaa wax bay cuni doonaan kamana dhergi doonaan way sinaysan doonaan mana tarmi doonaan maxaa yeelay waxay ka tageen inay rabbiga dhegaystaan sinada iyo kamriga iyo kamriga cusububa qalbigay la tagaan dadkaygu waxay talo weyddiistaan waxooda qoriga ah oo ushooduna wax bay u sheegtaa waayo damac sinada ayaa iyaga qalday oo ilaahoodii way ka tageen sida naag ninkeeda ka dhilowda waxay allabari ku bixiyaan buuraha dhalladooda oo foox bay ku shidaan kuraha korkooda iyo geedaha aloon iyo libneh iyo eelaah la yidhaahdo hoostooda maxaa yeelay waxay leeyihiin hoos wanaagsan haddaba gebdhihiinnu way dhiloobaan oo aroosadihiinnuna way sinaystaan anigu ma aan ciqaabi doono gebdhihiinna markay dhiloobaan amase aroosadihiinna markay sinaystaan waayo ragga qudhooduba waxay raacaan dhilooyin oo waxay allabari la bixiyaan sharmuutooyin oo dadkii aan waxgaranaynna waa la wada afgembiyi doonaa dadka israa'iilow in kastoo aad dhilowdaan yaan dadka yuhuudda isla dembigaas ku eedaysnaan oo gilgaal ha imannina oo baytaaweyn ha tegin hana ku dhaarannina rabbiga noloshiisa dadka israa'iil waxay u madax adkaadeen sidii qaalin lo'aad oo madax adag haddaba rabbigu miyuu iyaga u daajinayaa sidii neef baraar ah oo berrin bannaan jooga reer efrayim wuxuu raacay sanamyo haddaba iska daa cabninkoodii waa dhanaanaaday had iyo goorba way sinaystaan taleeyaashooduna aad bay ceebta u jecel yihiin dabayshu waxay iyaga ku soo duuduubtay baallaheedii oo iyana allibaryadooda ayay u ceeboobi doonaan